Isbeddel ballaaran ayaa lagu sameeyey nidaamka dhismaha qadiimiga ahaa ee dadka Soomaaliyeed ay ka soo minguuriyeen gumistihii Talyaaniga.
taa hadda gacmaha aan ku hayno faraha kula jirno taasa u horeyso inta kale waa tii oo mataqaanaa oo talyaaniga ahayd oo oo la isticmaali jiray Jawhar sanadihii dambe waxa ay kubac iyo casriyeyn ballaaran kala kulmaysay dhanka dhismaha ganacsiga iyo guryaha deegaankaahi. Qaabka casriga ee adeegsiga biraha ayaa ah mid ka sahlay in muddo bilooyin ah lagu diyaariyo dhismayaal dhowr biyaana ah sida uu inoo sharaxayo injineer Cumar Cali Caalim oo ka mid ah injineerada gacanta ku haya dhismayaal dhowr daaradood ah oo Jawhar ka socda.
maya casri baa mataqaana ayaa ka jiro sida hadda oo mataqaanaa wadaadkan xaaji cabdi la dhahayoo kale een, casri oon mataqaanaa ebel hadda kule xamri meel walba ilaa iyo mudug dhulkaas aan kasoo qaban horta laakiin juhur ku cusubtaa shaqadan shaqo anaga horta oo aqoonteeda aan leenahay waayaan laakiin juhur dadka joogo maya ninkaana ugu horeeyo ugu duwan tahay shaqooyinka jawhar waxa aga dugan tahay shaqadan waa een, shubkii iyo dhismihii kale waa ka- waa ka yar fudud tahay waa ka yar fudud tahay een, mataqaanaa sida ugu dhaqsada badan kan gurihiisa dhismihiisa loo helaayo hoygiisa si ugu fududaa loo helaayaa qeybo oo la dhiso iyo qeybo muraayado oo laga tago sidaas u kala baxaan haa hadba qofka waxis awoodi karaa loogu dhisayaa ninkii yiraahdo mataqaana aniga waxaan rabaa inaa ilmonial aan wada geliyo guri wada miraahad ayaan rabaa markuu yiraahdo wada miraahada loogu dhigayaa ninka ma awoodi kariya haddana bulukeet mataqaana dhagax lagu dhiso qaabkan lagu se markuu yiraahdane intii sida sidoo kale eh, mataqaana ugu maya qaybta hadda ugu cusub joora hadda tanna ugu horeyso tanba ugu horeyso hadda gacanta ku haysaan ta hadda gacmaha aan ku hayno faraha kula jirno taasa u horeyso inta kale waa tii oo mataqaanaa oo talyaaniga ahayd oo la isticmaali oo la isticmaali jiray afartii sane ee ugu dambeysay waxaa Jawhar laga dareemayaa xawligu socodka dhismayaasha casriga ah iyo fidida deegaan oo ay magaaladu tahay mid sii salballaarsanaysa